إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan majliskan ku akri doonaa ayaamaha soo socda kifaayat اlakhyaar في حل غاية الاختصار شرح متن أبي شجاع كتاب كاسبان ماشان كو أخذ دونا مقصود كنا وقراءة الكتاب معها تحرير المسائل وتحقيق القول فيها مقصود كوكاه معها كتاب كنا آخرنا وضدك أي فهمان عبارات كفقهذا ويان مقصودكم kitaabka intaanaan bilaabin marka waxaan ka sheekay lahayn saddex arrimood arrinta koowaad waxay ku saabsan tahay kitaabka iyo dabacaadkiisa arrinta labaadna mu'alifka kitaabka arrinta saddexaadna diraasada fiqhiga sida ugu habboon iyo waxyaalaha aan habboonayn diraasada fiqhiga dhexdeeda aan ku habboonayn kitaabkan marka magacaas ayuu leeyahay waxa uu sharxayaa mukhtasarka aada garanaysiin oo la yidhaahdo mukhtasar abi shujaac oo marna la yidhaahdo gaayat اlikhtisaar marna la yidhaahdo ataqriib labadaas magac leh mukhtasarka fiqhiga ah ayuu sharxahayaa mukhtasarka marka waxaa alifay ninka la yidhaahdo alwasiir الصaalix abu shujaac axmed bn اlxasan bn axmed albasri almawlid alasbahani اlasli almacruuf biabi shujaac waa nin marka dhalashadiisa ama meesha uu ka soo jeeda ay tahay bilaad faris oo asbihaan la yidhaahdo oo faqiih ah min fuqahaaءi shaaficiya mukhtasarkaas yarka ayuu alifay marna la yidhaahdo gaayat اlikhtisaar marna gaayat taqriib ama taqriib marka asalkiisu waa asbahaani isagana cabaadaan meel la yidhaaho ku dhashay oo misanaa dhulka un iiraan ka mid ah waalidkiisa ayaa meeshaas ku dhashay isaguna basr ayuu ku dhashay fii aakhiri cumrihi wuxuu u soo hijrooday alxijaaz wuxuu degay madiinatu rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam nin aad u xoolo badanna wuu ahay aad iyo aad maaragtay xoolo iyo hanti u lahaa aadna wax u sadaqay jiray oo meeshan wuxuu leeyahay كان له عشرة أنفار يفرقون على الناس الزكوات ويعطونهم الهبات فكان يصرف على يد الواحد منهم مائة وعشرين ألف دينار فعم إنعام الصالحين والأخيار ثم زهد في الدنيا وقام بالمدينة المنورة يكنس المسجد النبوي الشريف ويفرش الحصر ويشعل المصابيح إلى أن مات فيها nin aad u xoolo haysta ayuu ahaa marka xoolahana aad u sadaqeeya oo wuxuu leeyahay toban nin oo xoolihiisa qaybiya ayuu lahay oo kiiba uu u dhiibo boqol iyo labaatan kun oo diinaar oo sidaa ay u qaybiyaan kadibna zuhdi baa galay inuu iska daayo kolley tijaaro inuu ku jiraa dhici karta ama kasabka inuu xoogaa iska laalaabo marka madiinuu soo aada bay dhaheen dad badan marka dadka sida badan cajamta ah gobol badan baa waxay u soo baxaan markii fii aakhiri cumrigii ay gaaraan madiine inay soo aadaan ama marka ay soo aadaan oo ay isku dayaan inay noloshooda ku dhammaystaan fii bilaad alxaramayn marka madiine ayuu soo gaaray ninkaas madiinuhu ku noolaa waxa uu ka shaqay jiray marka masaajidka nebiga inuu xaaqo oo dermaha uu u fidiyo oo maarata faynuusiha uu daardaaro intaas bay shaqadiisu u ahayd buu leeyay fii aakhiri cumrihi ilaa uu ku dhintay mukhtasar marka mashhuurah ayuu noqday oo runtii aad iyo aad laysugu shuqliyey oo shuruux badan lagu sharxay shuruuxdaas marka waxaa ka mid ah sharaxan uu leeyahay ninkan la yidhaahdo taqyudiin alxisni marka wuxuu ka mid ahaa shuruuxda laga faa'iidaysto oo ay akhristaan dadka fiqhga shaaficiyada daneeya marka kitaabka waxaa la daabacay wakhti laga joogo boqol sano aan ka yarayn dabaacadiisii hore marka aad bay u khaldaneed dabaacaad badan ayaa ka dambeeyday dabcadiisii hore oo tii hore daba socotay oo aad iyo aad u khalad badneed dadkuna iskama day jirin inay akhristaan khaladaadkiisana lama sixi jirinin marka aad baa loogu dhib qabay buu leeyahay ninka muqadimada u sameeyey ilaa axyaanan ay gaartay akhda'diisa ama tasxiifaadkiisa wax toddoba boqol oo khata ka badan marka sidaa daraaddeeda marka dad badan baa isku dadayey in ay taxqiijiyaan oo ay ka saaraan khaladaadka iyo akhda'da madbaciga ah waxaa aad iyo aad marka dabcada ugu wanaagsan ku guulaysay daartan la yidhaahdo daarulminhaaj ayaa ku guulaysatay daartan marka nin yeman oo baajukhayf la yidhaahdo ayaa iska leh jiddo ay ku taallaa nin suufi ah weeye marka sida ka muuqata isaga oo xadrami ah axadulikhwaan baa wuxuu yidhi waxaan ku iri buu yidhi adiga nin yahow wax aan ahayn tasawuf xadrami ah iyo caqiida ashcariya iyo fiqhi shaaficiya oo aad aaminsan tahay inay xaq yihiin ma jiraan baan ku iri buu yidhi ama aad ku qanacsan tahay inay xaq yihiin marka kitaabkan iyo kutub badan buu nashriyey waxaa ka qaaliba marka isaga wax uu nashrinhayo wax saddexdaas calaaqala leh altasawuf alxadrami ama alcaqiida alashcariya ama alfiqhi shaafici wax calaaqala leh saddexdaas waxa sida badan marka kama baxo waxuu ku dadaalaa marka dabacaad mutqan ah oo aad u habaysan oo aad u saxan oo aan khalad lahayn oo xuruuf qurxoon inuu soo saaro maadaama ay dhici karto waxyaalo badan oo uu sameeyo ama uu daabaco in aysan sax ahayn laakiin arrintaas waa inuu ku taqdiyeeyaa dabacaadkiisu inay dadka soo jiitaan si uunan ugu rumoobin almahalu alcarabi oo dhahaya axashafan wa suu'a kiilatin yacni wixii haddii ay maarata waxyaalo aan wanaagsanin uu daabaco dibaacaadkiisiina ay foolxun yihiin waxaa dhici karta inuusan dadkii soo jiida karinin sida xalabi maktaba maktaba alxalabiya oo kale ay samayn jirtay yacni laa dibaaca jamiila walaa shay ay daabacdo oo wanaagsan waad u yaraa runtii soomaalida unbaa aad u daba socod jirtay laakiin caalamka kale macno kama aysan lahayn waxa ay daabacdaa almaktaba alxalabiya albaabiya fi alqaahira marka wuxuu isku dayey ninkan in uu marka uu qaato raqamka qiyaasiga ah fii iijaadi fii iijaadati hadihi aabca wuxuu isku dayey marka nusakh makhtuud ah inuu goobo ilaan waxa wax laga saxaa waa un kutubta makhduudaadka ahe haddii shay la daabaco isagu waxma mas laga masaxi karo shay matbuuca marka kutub ama maaragtay nusakh makhduud ah inuu goobo oo laga sixi karo laga sixi tego ama laga saxi karo khaladaadkaas ku jiray dabacaadkii horeeto ayuu aada isugu mashquuliyey nusooyin badan buu helu leeyahay marka nimanka uu u dhiibta shaqada nusooyin badan buu soo helay oo gaarsiisan siddeed nuskadood nusooyinkii marka markii ay baarbaareen marka nimankii shaqada u hayay niman baa u jooga suuriya oo fariiq camal ah oo kutubta u taxqiijiya isaguna maktabadiisu jidday ku taallaa marka nimankii markii uu nusakdaas u keenay ay baareen waxay dhaheen weli waxbaa ku jiraa hataa nusak khatiya weli aad uma saxna bay ku dhaheen marka aad buu u wareegay marka inuu nuskhada ugu wanaagsan oo makhduudada ah inuu soo helo gacanta uu ku soo dhigo waxaa looga sheekeeyey nusqada ugu saxan ee kitaabkan makhduudadiisa ah in laga helo jermany weliba caasimad lagama helo eh tuula ku taalla jermany baa laga helaa buu yidhi marka waa ilaahay subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa iyo diinkan xifdintiisa kan kaliya ma ahee boqolaal kutub oo xadiid ah ama tafsiir ah ama fiqhi ah ama usuul ah ama carabiye ah ayay gaaladu gacanta ku dhigeen markaas bay aad iyo aadna u xifdiyeen oo aad iyo aad u dhowreen oo ay ku bixiyeen juhdi badan iyo kharash badan si ay maxfuudo u noqoto ilaa maa sha allah wax dana oo markaa ay ka gaarahayaanna ma badna waa dhici kartaa axyaanan in ay ka baarbaartaan kutub khuraafo ah ama caqaa'id faasida ay ku taallo oo markaas intay taabacaan ay muslimka ku nashriyaan si ay marka u fasahaadiyaan caqaa'idkooda iyo suluukiyaadkooda laakiin waxay hayaan aalaaf min alkutub oo aysan waxaas ka helayn maca daalika ay aad ugu dadaalaan xifdintooda iyo ma aragtay suuqgeyntooda weli oo waxaa dhici kartaa maktabooyinkaas gaalada kitaabka yaalla si sahlan inuu qofka muslimka ku heli karo laakiin maktabooyinka dadka muslimiinta ay leeyihiin oo waddamada muslimka ah ku taalla kitaab makhduuda haddaa ka goobto waxaa dhici kartaa bilo inaad daba socoto marka dambena aadan helin oo lagu yidhaahdo lama ogola beri baan tegi jiray maaragtay dimashq marka maktabad weynoo waxaa ku taallaa maktabatulasad la yidhaahdo oo makhduudaad badan aad iyo aad u badan kumayaal ay yaalliin oo kutubta ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo dahabi iyo ibnu kaiir iyo ay aad u yaalliin marka haween si khaldan u lebisan baa ka shaqeeya niman kama shaqeeyaan markii u baahato kitaab ka mida waxay ku leeyihiin daftartaas daftarkaasay magacyada ku yaaleen kitaabada meesha yaallo maqduudaadkaa ka fiirso daftarkiisa u rogayso u rogayso u rogaysa marka dambe magaciisa soo helaysa markaasay leeyihiin arqaam ay leeyihiinna daftar kaley ku yaaleen arqaamtuna arqaamta xaggaas ka goobo arqaamtii baad u tegaysaa saa arqaamtii u rogayso u rogaysaa raqamkii iyo kitaabkii isla soo helaysa markaasaa leedahay kitaabka magacaan leh oo lambarkaan leh aan rabaa markaasay leeyihiin haweenta mudiiradda ka ah meesha ayaa la weydiinhayaa in lagu tusi karay in kale ee iska fadhi meeshaasaa u fadhida u fadhida u fadhida marka dambe warqad ordaysaa kuu imaanaysaa wala leeyahay maaragtay masawir hadda ka hor laga masawiray oo filin ah ayaa jira ee midkaas goobo kana lama ogola inaad fiiriso markaasaa masana waxaad gelaysaa filimada ay ka sawireen arqaamtoodii iyo magacyadoodii inaad baarto yoom kaamila markii aad daba socotaa aa marka dambe filin yar lagu siinayo oo leeyahay geedkan ku akhriso filinkii marka cabaar gergeliso saacad kadib waxa leeyahy waa dhammaaday dawaankii hore u soco laakiin waxaa dhici karta gaalada haddaa uga baahato kitaab kutubta makhduudaadka ay hayaan warqad yar intaa u dirto maalinta dambe warqad ordayso kitaabkii ula socdo sawirkiisa wanaagsan inay boostadaada imaato calaa kulli xaal marka ninkan wuxuu isku dayey in uu makhduudada ugu sarraysa uu gacanta ku soo dhigo marka almaniya ama jermany tuulo ku taalla ayay taallahaa la yidhi waana nuskhada uu mu'alifku qoray kitaab kastana waxaa ugu saxsan nuskhada mu'alifku uu qoray wax ka sarreeya ma jira meeshiibuu diyaarad u raacay meeshiibuu tegay meeshii bay uga soo sawireen oo gacanta u soo geliyeenoo isagoo jeebka ay ugu jirto masawirkiisii buu ka soo degay meeshii buu u geeyey marka way ka shaqeeyeen aad buu u saxan yahay marka xagga naska kitaabka waa saxan yahay marka wax khalad ah oo madbaci ama tasxiif ah waxaa dhici karta in uu ka nadiif yahay laakiin takhriijka axaadiidta waxyaalaha ku saabsan iyaga manhajkooda marka ka mid maha axaadiis inay takhriijiyaan nimanka maktabada u jooga isaga oo wax cinaayo ah oo ay ku bixiyaan axaadiista takhriijkeeda ma jiraan bal waxaa dhici karta inay aaminsan yihiin axaadiista baarbaaritaankeeda iyo xukunkeeda looma baahno kutubta fiqiga ayaa naga deeqda sidaas inay aaminsan yihiin aa dhici karta marka marka wax haba yaraatee takhriij ama haba yaraatee dadaal oo dhinacaasa kama muuqdo laakiin kitaabka naskiisa ayay saxeen marka waxaa la dhihi karaa waa dabcada ugu saxsan markii la fiiriyo kitaabka naskiisa laakiin waa dhici karta marka in xoogaa hanaad ay ku jirto xagga axaadiistiisa takhriijkeeda iyo xukunkeeda xoogaa marka waxay kaloo faa'iidaha sameeyeen kitaabka aakhirkiisa waxay ku nashriyeen arrimo wanaagsan oo ku saabsan mawaasiinta iyo makaayiisha sharciga ah iyo zamankan mawaasiinta jirta ama makaayiisha jirta inta ay kala eg tahay marka waa shay runtii aad iyo aad loogu baahan yahay maalan waxay ku leeyihiin almud waxa weeyaan cinda aljumhuur hamsa mia wa cashara garaam markii la miisaamo haddii la liitariyona waa hal liitar iyo xoogaa jajaba maalan asaac waxay leeyihiin cinda ashaaficiya waalxanaabila waxa weeyaan saddex liitar iyo xoogaa jajab ah alwasq cinda ashaaficiya waalxanaabila waxa weeyaan laba boqol iyo labaatan iyo kow liitar iyo xoogaa jajaba wahaakada marka qofkii raba in uu maalan maqaayiistii horeeto uu wax ku miisaanto oo u ogaado qadarka maanta ay kala eg tahay si sahlan buu uga ogaa kara hoogaa khidmadaasna way sameeyeen ayb nuqdada ku xigta waxa weeyaan mualifka kitaabka ninkan kitaabka alifay waxaa la yidhaahdaa taqiyudiin abubakar bn moxamed bn cabdilmu'min ibni xariis alxusayni alxusayni alxusni addimashqi waxay leeyihiin nasabkiisu wuxuu galaa cali bn abi aalib radi allahu canhu saas bay leeyihiin wannaasu mu'tamanuuna calaa ansaabihim tuulo la yidhaahdo xisni oo ka mid ah tuulooyinka xawraan raacsan xawraanna waxay ka mid tahay tuulooyinka dimashq ayuu ku dhashay waa nin marka dimashqi ah suuri ah wuxuu dhashay sabcamiya inin hamsiin hijradu marka ay ahayd marka sida caadada ay ahayd wakhtigaas yacnii qofka intuu dugsi galo oo xoogaa qur-aan barto kadibna uu cilmiga dalabkiisa xoogaa isku dayo nin walba qadarkii uu alla ugu talagalay kartidiisuna ay gaarhsiido uu soo helo xoogaa marka culamo ah ayuu wax ku dul akhriyey isagana xoogaa arda ayuu yeeshay xoogaa awood cilmiyeed markuu isbiday wuxuu isku dayey xoogaa kutuba inuu alifo kutub badan oo adiga maaragtay labaatanayo gaaraysa ayuu alifay kutubtiisa marka hadda waxaa ka daabacan kan iyo mid la yidhaahdo dafcu shubahi man shabbaha watamarada wa nasaba dalika ila sayid اljaliil alimaam axmed iyo kitaab fi lqawaacid alfiqhiya kitaabka qawaacid alfiqhiya waa kitaab afar mujallad ah oo uu ka ikhtisaariyey kitaab uu leeyahay calaa iddiin ama alcalaa'i khaliil ibni kaykaldi alcalaa'i ninka muxadidka ah oo faqiiha ah oo usuuli ah kitaab uu alifay oo ah qawaacid fiqhiya oo uu ku magacaabay almajmuucu اlmudhab fii qawaacid اlmadhab ayuu ikhtisaariyey afar mujallad buu ku ikhtisaariyey afartiina marbuuc weeyaan kitaabka hadda aan sheegnay oo hore oo uu ku magacaabay dafcu shubahi man shabbaha wuxuu tilmaamahayaa muctaqadkiisa waxaa ka muuqata ninkan marka xagga ictiqaadka salafka oo ku saabsan asmaa ullaahi wa sifaatuhu wa ihbaatu asmaa'i illaahi wa sifaatihi cala alwajhi allaa'iqi bihi subxaanahu wa tacaala inuu ag maray ee uu u qaatay ihbaatu alasmaa wasifaat inay tashbiih tahay wabittaali inay bidco tahay wabittaali in lala dagaalamo madhabkaas inuu astaahiyo marka risaalada risaaladaas ayuu alifay oo uu aad iyo aad isugu dayey in uu suureeyo madhabka salafka fi lasmaa wasifaat inuu tashbiih yahay oo aynan habboonayn marnaba in la qaato madhabkaas oo dadkii madhabkaa u taagnaa fidintiisa iyo difaaciisana uu aad iyo aad u qadfay heer uu gaaray baa la yidhi inuu ibnu taymiya takfiiriyo uu yidhaahdo tashbiih rasmi ahiyuu ku dhacay oo kufri ah risaaladaas waxaa taxqiijiyey ama nashriyey almubtadic aljahmi muxamed zaahid alkowhari shaqadaas buu asaguna ku jiray oo aad iyo aad uu u danaynhayay oo cumrigiisa oo dhan la dhihi karaa wuxuu ku dayacay inuu kutubta aan habboonayn ama aan habaysnayn nashriyo dadka madhabka salafka wadi jiray qadiiman waxadiianna uu qaybna kufri siiyo qaybna uu maaragtay tabdiiciyo oo u caayo marka waxaa la dhihi karaa waafaqa shannun abaqatan ninkan mualifka iyo asaga barnaamijkaas bay iska waafaqsanaayeen oo isaguna risaaladaas buu alifay isaguna waa u taxqiijiyey oo u nashriyey marka wixii ku saabsan alasmaa wasifaat waa ag maray madhabka salafka danna kama lihinin inaan ka qaadanno asaga ama aan ka faa'iidaysanno laakiin waxaan ka faa'iidaysanaynaa masaa-isha fiqiga iyo kitaabaadka ku saabsan qawaacid fiqiya waxaanu leenahay raximah اllahu akhطaأa wuxuu ku gefay madhabka salafka in uu u taswiiriyo madhab tashbiiha inuu yahay oo in lala dagaalamana astaahila waa ku gefay arrintaas marka allah ka saamaxo allahna uga dembi dhaafo walxaqu yuqaal axyaanan waxa uu maaragtay marmar tambiihiyaa waxyaalo khaldan oo suluukiyaad ah oo ku saabsan dawaa'if wakhtigiisii jirtay oo u nisbo sheegata tasawuf laakiin niman beenaalayaala ah tasawufna aan calaqalo lahayn ah keliya ka shaqeeya si dadka xoolihiisa ay ku cunaan dhibaatada kasba kasabkana uga nabad galaanoo iyagoo marka guryahoodii fafadhiya ama zawaayaadkoodii fafadhiya muslimiinta xoolahoodu inay ku shubmaan dawaa'ifta marka uu dhaleeceeyo waxaa ka mid ah aلطaaئifa الأxmadiya صفxa haddaa soo rogto miئaتain waaxid وarbaعiin wuxuu ka hadlayaa طaaئifa الأxmadiya طaaئifo la yidhaahdo iyo alqaadiriya iyo alqalandariya alxaydariya dawaa'if wakhtigaas suuriya ka jira weeyaan ama dimashq ka jiray oo tasawuf sheegta laakiin gabalkood ay yihiin niman zanaadiqo oo diin aan lahayn oo wax xalaal iyo xaaraan ah oo ay kala dhowraan ayna jirin oo wax diin ah oo ay faa'iideeyaan ama ay ka faa'iidaysaan aysan jirinin alaxmadiya waxaa loo nisbeeyey nin la yidhaahdo axmed alrufaaci abulcabaas ibnu abilxasan caliy ibn abilcabaas shaykhu طaa'ifa alaxmadiya ninkaa marka wuxuu ahaa nin طaa'ifa madax ka ah ee markaana ku noolaa isagu meel ku taalla dhulka ciraaq oo la yidhaahdo bataa'ix marka iyaga marmar waxaa la yidhahda طaa'ifa alaxmadiya alrufaaciya marna waa la yidhaahdaa alطaaئifa albaطaa'ixiya meeshaas buu asagu asalkiisu joogay laakiin atbaacdiisii way fideen oo suuriyay soo gaareen marka dawaa'ifta ugu liidata dawaa'ifta tasawufka u nisbo sheeghata ayay daa'ifadiisu ka mid ahayd iyo daa'ifada qalandariyada la yidhaahdo ama xaydariya waa waxay dhaheen markay ka sheekaynhayaan dawaa'if aan wax haba yaraatay diina uuna ka muuqan oo meelaha qashin qubka ah ku hoyda oo nijaasada aan iska mayrin oo isku kaadsha oo garka iyo shaaribada xiirta oo qofkii arkaaba uu u qaato shayaaطiin inay yihiin iyaguna ay sheegtaan inay awliyo yihiin alimaam ibnulkaiir yaa xoogaa ka bixiyey macluumaada daa'ifadaas marka kitaabkiisa abidaaya wanihaaya waxaan akhrinaynaa marka hadalka uu ka bixiyey wuxuu leeyahay wa fii yowmi الsabti taas jumaada اlأuulaa xadara jamaacaة kaiiraة min alfuqaraaءi اlaxmadiya ilaa ilaa naa'ib الsalطanati bilqasri اlablaq dacway ku qaadeen ibnu taymiya ninkii markaa suuriya xukumay oo naa'ibka suldaanka suldaankana masaru joogay laakiin naa'ibkiisa oo markaa suuriya joogay ayay u dacwoodeen oo qasrulablaq waa qasriga madaxtooyada qasrigaas bay dacwo geysteen wa xadara sheekh taqiyudiin ibnu taymiya fasa'aluu min naa'ibi aلsalطanati bxadraة اlumaraa an yakufa الshaykhu taqiyudiin inkaarahu calayhim waxay dhaheen dacwadaas baan qabnaa ninkan ibnu taymiya hana laka celiyo xaaladeena nafaraha nooga qaado dacwadaas bay la tageen waan yusalima lahum xaalahum faqaala lahum الshaykh haadaa laa yumkin wax baadila in laga aamuso suuragal ma ah xaaladiinana in laydin sallimo oo waxaad doontiin aad diin ka dhigtiin ma la aqbali karo walaa budda likulli axadin an yadkula taxta alkitaabi wasunnati qowlan wa ficlan qof kastana waxaa waajib ah inuu hoos tago kitaabka iyo sunnada oo u haga oo uu maaragtay isu dhiibo qowl iyo ficil waman kharaja canhumaa wajaba alinkaaru calayhi qofkii ka baxana waxaa waajib ah in la inkiro oo waxa uu ku dhaqmay lagu inkiro فأrاadوا أن يفعلوا شhيئا من أحوالهم الشhيطانية التي يتcاaطونaها في سماعاaتهم waxay markaa dhaheen karaamaadkeena burhaanteena wax kaa tusaynaa karaamaadkooda marka waxaa ka mid ahayd dabka inay galaan markaa dabkiina waxnaa ka dhibinin ama abeesooyin ay cunaan oo ay dhahaan waxba naga dhibi mayso arrintaasna waxay dhaqaaqdaa waktiga samaacaadka uu jiro samaacaadkuna waa xadrada ma garanaysin asamaacaat hiy alxadra waxa aan anaku ku magacaabno xadrada de waxaa dhici karta markaas shayaaطiin inay xadradooda imaato ay ku taageeraan barnaamijkaas inuu u meel maro marka arrintii baa karaamaadkeena waxaynu ka tusaynahay dhaheen marka sheikhu wuxuu yidhaahday tilka axwaalun shayطaaniya baaطila wa akharu axwaalihim min baabi اlxiyari wاlbuhtaan وmن أrاada minهm an ydkل الناar falyadkل أولا إلى xmaam وlيqsل جaسdh qasرا جيدا وlيdlفh bالhل واlأشnaan ثuma ydkل bعd ذلika إلى الناar in kaana صاadiقا wuxuu yidhi xaalada waa idinla fahamsannahay haddaad doonaysay naar inaa gashiin waxyaala waxaa jira marka adhaanu dafaade la yihaahdo ama waxyaalo kaloo sinaacaad ahoo jiray waktigaas oo jirka inta aad loo mariyo uu qofka dabka geli karo laakiin una dabkiina gubaynin baa jiro waxyaalahaas bay isu soo mariyeen isaguna waa ku ogyahay waxaa inay isticmaaleen wuxuu yidhi marka haddaad run ka sheegaysiin inaad dab geli kartiin waa inaad xamaamaadka intaad gashiin meelaha lagu qubaysto aad jirkiina si fiican u dhaqdiin oo aad weliba khal iyo saabuun marisiin markaa kadib qofkii run sheegaya dabka ha galu weliba haddaa gashin annagoo idila gelaya ugu dara walow furida ana axada min ahli اlbidaci dakala الnaara bacda an yaktasil faina dalika laa yadul calى صalaaxihi walaa calى karaamatihi faاbtadara شhayku الطaa'ifati الsheekh saalix waqaal نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند شرعي dadka atraagta ama tataariyiinta oon diinka lahayn ayaan arrintaas ku indhasarcaadi karnaa u yidhi lakiin sharciga laguma indhasarcadi karuu yidhi naga daayma ha naga joojiye marka ma waxba waxba ma jiraan buu yidhi halkaasaan ku joojinayna فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة وكثر الإنكار عليهم كل أحد ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون الأدواق الحديد من رقابهم كور أو ماركا حديد أنا وحيرة جرين كور كوش هلقى قويبا لإرادة وأن من خرج عن كتاب وسنة ضربت عنقه marka waxa muuqataa nin salaadiintu way kala duwan yihiin nin wanaagsan inuu markaas meesha xukumay marka amarkaas buu soo saaray qoortana laga jaro bahashan ay wataan oo maarata kuusha ah ninkii kitaabka iyo sunnada ku xadgudbana qoortan ka jaraynaa buu ku yidhi وصنف الشيخ جزءا في طريقة الأحمدية وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيل وتخيلاتهم وما في طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب وأظهر الله سنة على يديه وأخمد بدعتهم ولله الحمد والمنة تعليق أصحاب حية الإمام ابن كثير في البداية والنهاية مركي سجنة تقي الدين رحمه الله وأرنت أزواء تنبيهي أو أه وحوليه هاي ضدك جهاشة لا سيما التجار ضدك ما تحولها يستقبع مشترية حول أرورن بيئات إيئات هم تقود ذلك ويراهدي oo xoolo aruurintuna khulaasadeedu ay tahay wax macaan qofku inuu cuno wax wanaagsanna uu xiro haween fiicanna uu helo intaas kama badnaa wuxuu yidhi marka وبقي لهم بكثرة أموالهم عظمة في قلوب الأراذيل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر وقد لف عليه من له زي القوم وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية وقد كذبوا في الانتماء الشيخ عبد القادر الجيلاني صالح انت ترجمتنا aad bay uga warameen oo la mucaasaraatay ama wakhtigiisii ka dambaysay axwaashiisu sida ay aheed marka ummad badan oo nisba sheegata waxaan shaki ku jirinin inuu beri ka yahay iyaguna ay beri ka yihiin laakiin un qof wanaagsan inta lagu tacalluqo ay duunya dhalaalkeed waa laga heli karaa waqad kadabuu fi lintimaa'i fa haulaa'i laa yastaxiquuna shayan min azakawaat walaa yaxullu dafcu zakaati ilayhim waman dafacaha ilayhim lam yaqac ilmowqica wahiya baaqiyatun fii dimmatihi dadka noocaas oo kaleeta wuxuu leeyahay zake in loo dhiibo ma astaahilaan qofkii zake u dhiibana mowqiceedii ma aysan dhicinin bal dimadiisay weli baa ku tawdiira tawaa'iftaas marka uu sheegay waxaa ka mid ah alqalandariya alxaydariya fahum aydan cala ikhtilaafi firaqihim fiihim alkhuluuriyatu walmulxidatu wahum akfaru min alyahuudi waalnasaara فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك آثم يلحقه بذلك من الله عقوبة إن شاء ويجب على كل من قدر على الإنكار عليهم أن ينكر عليهم وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباطل وإماتة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماتته marka hadalkiisa iyo mowqifkiisa marka waxaa ka muuqata mowqif saliim oo mowqifka ibnu taymiya ama keyrkiis min ahli sunna inuu dhinacaas ka waafaqay way ka muuqataa fii aakhiri cumrihi marka wuxuu leeyahay dad badan baa hoogaa u qaata tacliinta dadka iyo dadka waxbaridooda ama cilmiga isku mashquulintiisa in laga fadli badan yahay ama laga khayr badan yahay markaas bay waxay dhahaan marka fii aakhiri cumrihi waxbarashadii iyo waxbariddii iyo mutaalacadii iyo qiraa'adii waa ka tegey wuxuu galay zuhdi iyo cibaada cibaadaad iyo taqashuf taasuna wax jira ma arrin sax ma aha tacliinta waa min afdali alcibaadaat marka cibaado laga cararo oo mid ka wanaagsan loo aado ma aha tacliinta dadka sharciga la baro wuxuu leeyahay marka fii aakhiri cumrihi waa tasahuday waana ka tegey waxyaalihii uu ka shashaqay jiray iyo kutubtii uu akrinayay ama u alifahayey xaafad la yidhaha shaaquur oo ka mid a xaafadeed dimashq masaajid ku yaalla ayuu markaa iska ag fadhiistay oo salaad wuxuu ka gaaro ama qur-aan akrin wuxuu ka gaaro kaliya ilaa uu ka dhintay fii sanad tiscan وacishriina وamaanimiئa isaga dhimashadiisa iyo ibnu taymiya dhimashadiisa waxa u dhahayda marka boqol iyo hay boqol iyo kow sana udhaxaysa ibnu taymiya goormu dhintay sabcmiئa amaaniya وcishriin isagana amaanimiئa tisca وcishriin buu dhintay marka isagu muusan soo gaarin marka ibnu taymiya kolley ardadiisii buu soo gaaray macrakada marka wahmigaa marka u gelahayana kolley waqti uu ibnu taymiya noolaa ma aha mana uuna soo gaarinin un ardadiisii ayuu soo gaaray raximah اllah ayib masalada ku xigta waxa weeye diraasada fiqhiga say loo darsahayaa waxaa dhici karta dadka sida badanba bini aadamka ictidaalku iyo insaafku waa ku yaryahay waxaan laga saari karin dadka tadaruf iyo quluwi amase jafaa ama waxa la yidhaahdo ifraad iyo tafriid marka waxaa muuqata dadka gabalkood in ay quluwi ku sameeyeen fiqhiga iyo diraasadiisa oo aad iyo aad ay ugu fogaadeen taqdiiska ama shibhu taqdiis likutub اlfiqhi iyo a'imada taqliidkooda ay aad iyo aad ugu dheeraadeen arrinkaas marka waxaa cabiray inkoo ay dhici kartaba inaad ka warqabtiin ama aad aragteen mawaaqif noocaas oo kaleeta ah الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء موقف كاس يعبر روحه يريهدي قال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته من بأساس لبو يريهدي موقف كاس مركا وحو مثلها يا ضدك كسمي غلول تقليدك أئمة إياه fiqhiyaadka a'immada iyo ijtihaadiyaadkooda oo waxay dhaheen imaamka taqliidkiisa waa bimathaabati itibaaci nebiy marna suuragal ma aha ummaddu inay nebigooda khilaafto sidoo kale atbaacda imaamku marna suuragal ma aha inay imaamkooda khilaafaan haadaa sariixu lmaqaal waana dhici kartaa uman badan sariixu afcaalihim inay sidaa ay tahay marka dilaalat اlmaqaal wa dilaalat اlxaal inay tusido sidaasoo kaleeto baa dhici karta marka oo ummad badan ay sidaa aaminsan tahay waxaa sidaas oo kale tilmaamay marka biاlnisba lilfiqhi الshaafici ninkan la yidhaahdo abu shaamah almaqdisi waa nin faqiih ah oo muxadis ah oo muqri ah oo mu'arikh ah waa shaykhu nawowi risaalo wuxuu leeyahay aada iyo aada u qiib qiimo badan oo uu ku magacaabay khudbat lkitaab almu'ammal lilraddi ila alamri alawal wuxuu doona kitaab aada iyo aada u weyn inuu alifo oo ah fiqhu sunna oo uusan u tacasubin أyi madhab min almadahib اlmatbuuca kitaabkaa marka intuuna alifin buu muqadimaad u sameeyey muqadimaad iyo aad u qiimo badan weeyaan marka oo ay dhici karto risaalo la mid ah fi التaxdiiri min التaqlid الأcmى واlxaث calى اتibaac الkitaabi والsunnة risaalo kula mida baabkaasba inaysan jirin marka maadaama isagu faqiih shaafici uu yahay wuxuu ka sheekeeyey fuqahaa shaaficiyada waqti isaga ka horreeyey dhaqankooda sida u ah wuxuu leeyahay ishtahara fii aakhiri zamaan calaa madhabi الshaaficiyi tasaaniifu الshaykhayn abi isxaaq الshiraazi wahuwa ibraahim ibnu cali bn yuusuf alfiruzabadi wa abi xaamid moxamed bn moxamed bn moxamed alghazali aلطuusi labadaas marka sheekh kutubtoodii baa wuxuu leeyahay fii aakhiri zamaan aad iyo aad shuhro u yeelatay fi اlawsaad الshaaficiya فأكب الناس على الاشتغال بكتبهما وكثرت النسخ بها واشتهرت اشتهارا عظيما وانتفع بها نفعا كثيرا وكثر المتعصبون لهما حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنها marka xogaa inxiraafka ku saabsan baabkaas marka bidaayadiisu ma dhoweyn laga soo bilaabo qarnigii abuxaamid alghazali ilaa alyowm waxaa dhici karta marka inxiraaf mutaraakim ah jiddan inuu soo socday wuxuu leeyahay kutubtooda iyaa aad iyo aad shuhro u yeelatay oo nafci badanna lagu intifaacay dadka marka u tacasubaana way badnaadeen xataa qofka marka isu haysta inuu baxar ku yahay fiqiga ama uu aad iyo aad u sarreeyo siduu asagu isu arko wuxuu arka hayey bilisaani xaalihi laa bilisaani maqaalihi waa arrin khatar ahe in ay nusuustoodu la mid tahay nusuus alkitaabi wasunna oo uusan arkayn marna in laga bayri karo ayna suuragal ahayn in la ag maraa وإن أخبر بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه الواردة بخلاف ذلك لم يلتفت إليها التفاته إلى نصوصهما تعصبا وحمية وقلة خبرة بالمصنفات ومصنفيها وهو لي هدي الله شيخ لبدا شيخ نصوص تودا وخلافا أو وليبا أئمة مذهبك نصوص تودا marna maaragtay ma fiirinayo buu leeyahay nusuustooda arrintaasna waxaa ku xambaarahayaa tacasub iyo diidmo iyo aqoon yari u leeyahay musanafaadka iyo musanifiintooda kale wa innamaa hum calaa qadri mablaqihim min alcilmi waqad yaqacu fii bacdi musanafaatihima aw musanafaati axadihimaa shayun qad khaalafa almusanifu fiihi sariixa xadiiin saxiixin أو ساق حديثا على خلاف لفظه أو نقل إجماعا أو حكما عن مذهب بعض الأئمة وليس كذلك فإذا ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك تأذى وتنمر وصاح وزمجر وأخفى العداوة وأظهر ولو هذا أكرت مصنفات كوذا الغزالي والشيرازي أما لابد من كمان مصنفات كوذا in ay ku dhacaan wax khilaafay xadiid sariixa oo saxiix ah ama uu xadiis wariyey isagoo lafdigiisii ku gafay ama uu soo naqliyay ijmaac ama xukun bacdulmadaahib uu ka soo naqliyay arrinkuna uuna sidaas ahayn haddii marka qofka mutacasibka loo sheego la yidhaahdo xadiidkan buu ag maray shiikhu ama xadiiska siduu wariyey lafdigiisu ma aha wuxuu leeyahy arrintaas waa dhib uu ka dareemahayaa wuu is-shabeelinhayaa shabeel buu iska dhigahayaa wuu qaylinhayaa guux baa ka yeerahaya maaragtay iyo goodi cadaawad buu muujinhayaa oo uu daahirinhayaa wa kaana sabiiluhu an yafraxa biwusuulihi ilaa cilmi maa lam yakun yacrifuhu arrintaasuna arrin ku habboon ma aysan ahayna waxaa ku habboonaa in uu ku farxo cilmigaas uu gaaray walaakiin ama taqliidi asamahu can samaaci alcilmi اlmufiid laakiin taqliidka indhala-aanta ah ayaa cilmi mufiida maqalkiisa ka dhiga tiray wayaquulu mutaxadliqu minhum almutasadiru fii mansibin laa yastaxiquhu ama kana haulaai aimatu yacrifuuna hada alxadiid asaxiixa alwaarida cala khilaafi nasihi fayuridu xadiida rasuuli lah sal slam wanasahu addaala cala khilaafi ma huwa calayhi bimili hada alhadayaan aladii low fakara fiihi askatahu canhu wuxuu leeyahay gobolkood iska daydaya aqoon oo markaa isfariisiyey mansib uusan xaq u lahayn ayaa wuxuu yidhaahdaa war a'immadan aan madhabkooda haysanno miyaysan garanayn adigu xadiidka aad sheegayso oo aad leedahay wuxuu khilaafsan yahay naskoodii a'immada miyaa jaahiliin ahaa waxa aad sheegaydo say ku aqoon waayeen buu leeyahay waana lahjada maanta taagan bal fiir yani akar min alfi sana bay sidan usoo taagnayd fayaruddu xadiida rasuulilah sal xadiidka rasuulka ayuu radinhayaa iyo naskiisa oo tusinhayaa waxaa kutubta gobolkood ku taalla wax ka duwan bimili hada hadayaan hadal aan qiimo lahayn ayuu ku radinhayaa muxuu qiima u leeyahay hadalkaas oo kaleeto haddii uu ku fakeri lahaa hadalkaas hadalkaas ayaa aamusi lahaa لأن خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله لأنه سبحانه افترض علينا طاعة رسوله وقد وصلنا حديثه دالا على أمر فلا نرده بقول أحد إلا بحجة شرعية وليهاي هدي منك أمرك هذا الكيس أكفر صلها أرنكاس باك آمسلهاي هذا يانك أكوهد اللي وآيو وحا خصم كيسا الله يا رسول كيسا maxaa yeelay ilaahay wuxuu waajibiyey daacada rasuulka xadiidkiisii baa na soo gaaray buu leeyahay isagoo amar tusinhayaa ma radi karno qof kale hadalkiis ilaa xujo sharciga in loo hayo moogi uma ina fii dalika ibطaala limadhabihi wa hadman liaslihi aladii mahadahu imaamuhu wa asasahu wa bana calayh arrinkaa waxaa ku jira maca daalika madhabkiisii wax burburinhaya oo asalkiisii tirtirahaya asalkii uu imaamkiisii u sameeyey oo uu u aasaasay oo wax ku dhisay wa huwa imaamu shaafici wadalika ana shaaficiya raximahu اllah inamaa tacaqaba alaa man kana qalbuhu inamaa tacaqaba calaa man kana qablahu min ala'imati bimili dalika min dilaalaati اlkitaab wالsunna mima dannahu khafiya calaa man sabaqahu wuxuu leeyahy arrinkaas marka imaamkiisa madhabkiisiibuuba burburinhaya sababkuna waxa weeye alimaamu shaafici naasiru sunna raximahu اllah waxa weeyaan waxa uu tacaqub ku sameeyey a'immadii isaga ka horreeyey oo uu taaqub tacaqub ku sameeyey dilaalaadka kitaabka iyo sunnada oo uu arkay inay bacd ala'ima ay khilaafsanaayeen oo uu u arkay inay markaa arrintaasu ka qarsoontay wa kaana min almumkin ninka markaa hadalkan ku hadlahaya waxaa dhici karta in shaafici saasoo kale loola hadlo marka wa kaana min almumkini an yuqaala lahu amaa kaana ulaa'ika yacrifuuna hada alxadiid sidoo kale waa dhici kari lahayd berigaas in la dhihi lahay marka isaga lagu dhihi lahaa wa ulaa'ika almutaqadimuuna awlaa bidalika min haulaai almutaahiriin falow sumica milu hada alhadayaan labaطalat اlmadaahib haddii marka hadayaanka noocaas oo kaleeta la aqbalo oo ah sideen uga tegaynaa madhabta masaa-isheeda oo aan u qaadanaynaa inay axaadiis khilaafsan tahay a'immada miyaan axaadiista garanaynin ma adaa ka cilmi badan taasoo kale marka wax la aqbali karo ma aha wuxuuna mualifku ku tilmaamay hadayaan inay tahay arrintaas marka kutubta fiqhiga waa in la akhristaa waa in laga faa'iidaystaa haddii la arko oo ay sugnaato wax khilaafsan xadiid saxiixa ama dalaalo kitaab ama ijmaac imaamkana meel uga dhici mayno mana caayayno madhabkiisana dhalacaamaynee masaladaas un baan xooga iska diidayna arrintaasna asagaa nagala dardaarmay dardaarankiisii ayaanan ku soconnaa madhabkiina kama aanaan bixin mana aanaa khilaafinin madhabkii baan ku taagan imaamkaanaa sidaas nagala ballamay ama nagala dardaarmay waxaa marka aan mutalaasim isu ahayn madhabta maaragtay mas'ale ku taalla inaad ka leexato iyo inaad qofkii dhalaacaydo ama aad qiima riddo mutalaasim iskuma ah waana dhici kartaa bacdu nnaas qofka inuu dhaleeceeyo ama uu caayo ama uu meel uga dhaco moogiye in uusan qow min aqwaalihi unasan diidi karin wax mutalaazim isma aha masalada sidaasoo kale noogu caddaatay qof kastana waxaa dhici karta inaysan u caddaa karine waa ka leexanaynaa waxaanan raacaynaa dilaalatu kitaab wasunna a'immadana meel uga dhici mayno kutubtana ma qadfayno waxaana dhici karta marka haddii qolo sidaas ayagu tadaruftay oo ay dhaheen wax kitaab fiqhiga ku yaalla miyaan xadiis uga tegaynaa qolo kale inay dhinac kale u tadarufeen oo ay dhaheen wax fiqhi la yidhaha mama jiraan mana akhrisanayno mana doonayno wax danan kama lihin arrintaas marka waa arrin laxni a wey ayaduna mowqifkii horeeto mucaalajadiis mucaalajadiisoo khaldan wey sidaas wax looma mucaalajay karo waana tadaruf tadaruf ku xalli oo kaleeto cilaajna maaha sidaas marka kutubta fiqiga waa in la akhristaa cibaaraadka fuqahada waa in la fahmaa waa in weliba darajaad loo akhristaa mukhtasar iyo mid ka sarreeya iyo mid ka sarreeya waa in la akhristaa oo aan la dhalaacayn fiqhiga oo aan fuqahada meel looga dhicinin oo aan laga dhiginin wax aan qiimo lahayn waana baahnayn la waa mucaalajo khalad ah oo aan wax faa'iidaa haba yaraatee keenayno marka khulaasadu waxa weeyaan alimaamu dahabi warkaan war u eg oo aad u qiimo badan buu asaguna sheegay laakiin maadaama ay isku mid yihiin ayaan warkaa abuushaama ku kaaftoomaynaa qofkii doonahaya marka wuxuu ku yaallaa siyar aclaamu nubalaa aljuزء الثaamin صفxa تiسciin laga soo bilaabo ilaa saddex safxadood camal ayuu arrintaas uga sheekeeyey uga hadlay waxa uu ka hadlayaana kolley intaa uu abushaama ka hadlay ayuu xawlahu yudandin marka kitaabkan unaskiisa waxaan akhri doonaa insha alla usbuuc soo socda marka sidaan idiin sheegana ma aha taxriiru اlmasaa'i iyo taxqiiqu اlqowl fiiha maxaa maaragtay masaladan daciifka u kor martay ama ma u sheegi weysay inay daciif tahay iyo taas xaqla iguma laha kitaabkaan idiin sharxahaya ninkii marka karti u yeesha marka mas'ala min almasaa'il oo uu ka shakiyo inuu baaro falahu dalika laakiin waxaa isugu nimaadna waxa weeyaan diraasatu hada alkitaab qiraa'atuhu berrina insha allah waxaan akhri doonaa muqadimada yaroo usuulka marka labada beri isniinta iyo talaadada labada kitaab ayaa iska leh alusuul walfiqhi mana kala hari karaan fiqhiga usuusha oo qofku waxaa loo baahan yahay usuushana inuu isku shuqliyo fiqhiga inuu isku shuqliyo labadooda waa isdhammaystirahayaan hadduu qofku yidhahdo anu usuul dan ka meliya fiqhiga kaliyaan akhrisanayo waxaa dhici kartaa naqsi inuu kaga jiro asaaliibta istidlaalka hadduu yidhaahdo usuul kaliyaan akhrisanhayaa laakiin fiqhi dan kama lihina waxaa dhici karta inuu u baahdo liabsad almasaa'il qof ka hooseeya isaga inuu weydiiyo marka waa laba shay oo isdhammaystirahaya oo maaragtay aan laga maarmin usuulu fiqhiga iyo fiqhiga hada wabilah towfiiq sal allah waslama alay nabina